asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal doorufaylaha ka dhowaada warka duurnima idaacadda raadiyaha baydhawosin hayta qodobada warka duurnima isankadhowan sida doontaan walibaa kumadaha wabiga shabeelle oo markale ka fatahay deegaano ka dhow jowhar golaha wadatashiga qaran oo iska rahayan iyo ka kulman magaalada caasimadda ee muqdisho maalintaasni waa maalinta khamiistaha soota ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo hambabahay dalka masar midowda musharaxiinta mucaaradka oo kulan la qaaday ururada bulshada rayidka akhbaaraadka bannaanka doornimadan wanasin haynan walibaanka door roona taalibaan weliba ka dhawaaqday in labaatan sana kureed usa dhammaaday dagaalkii afghanistan iyo weliba twitter-ka safaaradda afghanistan ee indiya oo la jabsadaya mar kale duurfayla dhegaystayaal waliba waa duhurnimaasniga uu taariikhda weliba ka beeganta tumiyo liita bilisiyeedaad sannadda labada kun iyo labaatii kowka intaas waliba ay ahaayana qodobadii warkaana duhurnimadan hanshoonka doorka runay dhegaystayaal is diyaariya warkii duhurnimo faahfaahsan insha allah duhurfayla dhegaystayaal ka bilowna qodobkan koreeyay warkaana duhurnimadan wararka kukooyaha ee magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle weliba ayaa ka waramahayn in webiga shabeelle uusa ka fatahay deegaano ku tirsan degmadaas ay jowhara webiga shabeelle ayaa ka fatahay deegaanada ku-xiga koonfurta bari ee magaalada jowhar ayaa ku midata deegaanka bayaxow iyo boodaale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamul goboleedka hirshabeelle xildhibaan maxamed cumar ceymoy weliba uusa dadkanka baaqay dadka degan webiga jiinshay iniyo kufee jignaadaan fatahadda webiga uu soo hadalshay sii wadaday iyo welibaan taas kasii daray in maamulka hirshabeelle uusa ka dadaali doono inuusa ku hortaga fatahaadda uusa sameeya mararka qaar webiga shabeelle
meesha la yidhaahdo tuulada xaalgan ee u dhexaysa nuukaay nabaxiga iyo jowhar ishaasoo xali meeshana ka baxday haddana lagula tacaalayo laguna dadaalo hayo sidii loo xeli lahaa waxay ka mid tahay waxyaabaha halkan aanu u joogno waxyaabaha celceliska ee webiga ee biyaha fatahaadda ee ka socda waad arkaysaan beera hadda hadlaha ee la goosan lahaa xili dhow ayaa biyihii waakan hadda ay halkayeen oo fatahaadda ay gaareen waa musiibo hadda waxaan leenahay ilaahay hanooga soo dhibdhaamo dhibkaan oo ummaddan caadaysatay fatahadan biyaha xilli waliba beerihii marka la tacabo xilligeedii intaan la goysanin haddana ku imaanayaan tii kale ee haddana sii baabiciiso tuulo weliba sidaan oo kale ayaa looga cabanaa markaad tagtana waxaad arkaysaa in webigiiba uu halis ku yahay tuulooyinka iyo beerihii ay celcelis ay yihiin maxaa yeelay webiga waa buuxdhaaf buurarkii webiga dhinaciisa ahaa iyo tuulooyinkana aad bay u jilcan yihiin dee xilligii wax laga qaban lahayna hadda lama taagno maanta meeluu hadda baabuur iyo katarabiil iyo saamabaali iyo wax iyo ay ka soo geli karta male waxay noqonaysaa ciiddii lagu xidhi lahaa in laga keeno meel fog lagu soo qaado jabaano baabuur lagu soo raro la keeno waxay ku habboona lahayd waxaan xilli munaasib ah oo waxaan ay qalal yihiin hadda waxaa la yidhahdaa ma tagna meeshaad rabta kuguma simo dee webigana waxa waaye waa wax iska socda xilligiis hadduu la gaaro isaga waa soo fariisanaa ayadoo tii hore biyihii lala tacaalaya ee waddadii ay weli go'an tahay ee berihii qaarkood biyihi ay ku jiraan ee weliba kuwii ay ka baxeen hadda la tacbay ayaa haddana uu soo baxay oo haddana uu rabaa beerihii la tacbay oo hadda maanta la lahay ciddii tacabtay ee maanta istiri alaylahe bishaan waad cunaysaan ayaa hadda maanta haddana biyihii uu beerihii uu baabi'iyu hayaa sidaa darteed waxaan leenahay waa in dadaalka ummadda tuulooyinkana waxaan leenahay dadaalka dadaal ha ku daraano foorjognaantada dheeraad ha ka dhigaano xilli weliba ha kontaroolaano webiga buurka labadiisa webiga labadiisa dhinac habeen iyo maalinba ha soo jeedaanoo dhindhahooda maanta si xowli ah ha u fiirfiiriyaano maxaa yeelay sidaanoo kale wax laga soo kabsan kara ma aha wax la qaadan kara ma aha wax la maqli kara ma aha
fatahaadda webiga shabeelle ee deegaanada bootaale iyo bayaxu iyo weliba sawtayn iyo kabaabaan dhulbeereedyo markaas dalagyo ka abuurnaayeen saasaatawna weliba guriyaasha ku qaxay kumanaan qofa webiga shabeelle ayaa horey fatahaaddan sameeya deegaanka baaray iyadoo weliba markii dembelka guulaysaday in la xiro bugda baaray dhinaga kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble xalay weliba uu jir guddoomiyey kulanka qabsoomay habka fogaan aragga aaladda zoomka kaasi oo ku qayb galeen madaxda golaha wadatashiga qaran oo ka kooban dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir golaha wadatashiga qarniyaas karahay in iyo kulan muqdisho oo iska qoyan khamiistaha socota oo ka beeganta taariikhda tumiyo sagaalka bilan agosta kaasi weliba diiradda la saari doonaa in diyaar garowga doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya in diyaar garowga habraacyada doorashooyinka raadinta dhaqaalaha dhiman ee weliba kabaxaw doorashooyinka ee weli laharoon iyo weliba sidii horey lanka socda lahaya ku shiro doonaan madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo kaboori dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iniyo dardargeliyeen waa dowlad goboleedyada iniyo dardargeliyeen hirgelinta doorashooyinka aqalka sare si lankubaagsada riidandhaa markaas lankooyow waa jadwalka doorashooyinka isla ra-iisul wasaaraha ayaan ka guda jirnay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafduu soo gaamiye wiyo geegka aan babaxay safar banaanka weliba iyo anka baxeen magaalada qaahira ee caasimada dalkaasi masar ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa casuumaad rasmiga ku heli madaxweynaha masar mudane cabdifatax al siisi welibana sidoo kale uusahlo kulamo la qaada doona madaxda dalkaasi masar madaxweyne waa ra-iisul wasaare rooble ayaa sidoo kale ah socdaalkan kaga heliya ayaa xubno ku tirsan golaha wasiirada iyo mas-uuliyiin kale xukuumadda ah dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa kulan wadatashi ee la qaada doona jaaliyadda soomaaliyeed ee kusugan caasimada qaahira ee masar usoo warbixin kusii doona haladeynka dadambeeya ee dalka iyo weliba doorashooyinka ku socda safarka ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ee masar ayaa usan aqdahay kiilamaad ee weliba dalka banaanshay uusan kabaha muddo toddobaad gudaashaye yadow kanago dhegeystayaal milisay safarka ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ee masar yanagadahay kiilamaad oo weliba dalka banaanshay uusan kabaha muddo toddobaad gudaashaye tallaabada safarisha iyo weliba lan aragay muduusaka naga haya xiriirka humaada ee weliba dalalka muhiimka ee weliba soomaaliya kuladhexeeya xiriirka wanaagsan sida carabti iyo dalalka dariska inti uusa xukun kahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble toddobaadkii hore ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdi bilaar wuxuu hogaamiyow weliba iyo booqasho maalmo qaadadiyo kadirina dalka kenya soona la kulamay madaxweynaha dalkaasi uhuro kenyatta welibana kula hadalay sadiilahan nagala ahay xiriirka xumaadi ee weliba lamada dowladood soomaaliya iyo kenya si kastaba hatood ra-iisul wasaare rooble iyo dadaalo kabiyahay in soomaaliya iyo cilaaqaad ka dhisan sinaan lawelata dalalka muhiimka welibana socdaalkan ka deray dalalka jabuuti iyo kenya sidoo kale weliba uusa wadahadalo la bilaabay dalka kenya iyo weliba qaar ku mid eh wadamada carabta oo xiriir diblomaasiyadeed amni ganacsi iyo walbarashaba lalahayo dowladda soomaaliya xubnaha midooda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaanu maalintii saddexaad oo xiriir ee waliba iyo kulaniyo kalayana hotelka jaziira ee magaalada caasimadda ee muqdisho kaasi ay weliba ku hadalahayaan xaaladda doorashooyinka soomaaliya ee weliba aqalka sare ee dowlad goboleedyada qaar weliba iyo bilaaben kulanka geekaya weliba markaas ka biiray sida wararka warbaahinada iyo helahayaan ururka bulshada rayidka oo markaasi midooda musharaxiinta kula hadlay arrimaha la xiriira doorashooyinkii dhii ee weliba aqalka sare iyo haana aqalka hoose ee dhowaan dhiyahaya kaana si weliba sidiiyo ka bilowdan iyo midooda musharaxiinta mucaaradka iyo walaayo ka muujiyan musharax madaxweyne daahir maxmuud geele waana ee afhayeenka midooda musharaxiinta yaa ururka bulshada rayidka weliba uuse la wadaagay mowqifsho musharaxiinta ee sidii markaas ka bilowdeen doorashooyinkii dhii ee aqalka sare iyo haan aqalka hoose ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya naqdayaan haano kudhiyowse xor iyo halaale guddoomiyaha ururka ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ismaan muxidiin shaata yaa markale ah usiini kanagi inay markaasi sidiiyo ka bilowdeen doorashooyinka aqalka sare iyo haayeen waxaana musuq maasuqe isla markaana iyo noqda doona haano dhibaato iyo kanaqada doonta waa isla markaana iyo naqda doonaan haano iyo dhibaato iyo kanaqada doonta dowladda ha socota ee weliba markaas la doorada doona xubnaha midooda musharaxiinta ayaa wada latishiye shalduun welibana markaasi la filahaya aniyo kulamo shalduun iyo laweladan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo gacanta ka haya howlaha doorashooyinka iyo wakiilada beela caalamka miilo dhegeystayaal warkada hornamasin kuqooyaha inay idaacadda raadiyaha baydhabo akhbaaraadka banaanka kooxda taalibaan ayaa ka dhawaaqday inay dagaalkii afghanistan uusa dhammaaday kureed markii iyo la wareegaan xarunta madaxtooyada ee kaabuul iyadoo weliba ciidamada maraykanka hogaamiya iyo ku baxeen dalkaasi islamarkaana wadamada reer galbeed iyo isniintiyo iskarhen iyo daad kureeyeen muwaadiniintiyo madaxweyne ashraf gani madaxweynaha dalkaas yaa usiina kubaxi ee axadi dalshay markii taalibaan iyo hagalan caasimadda iyadoo weli binjarna iska caabiday ee taalibaan isagoo sheegay inuu sufadahay inuu suku fogaada dhiigdeedahow midlo boqolaal reer afghanistan inay markaasi kuusii ku rogaan iniyo ku bahan garoonka diyaaradaha ee kaabul weliba diirnay wali unraadiyaani oo haayo xoriyadda dalkaana iyo weliba madaxmadax binaanada dalkaana ma ogolaada doono ini dad kala iyo markaas dhulkaana adeegsadan goob degaal saasaata un weliba una kabeegsada doono dadkala iyadoo weliba una fadaana ini u dadkala walyeelo jaysanayana sii raaciyay madaxweyne ashraf gani taalibaan weliba ee ka qaadatay inii gebi ahaanbay qabsata afghanistan muddo ka yar lama toddobaad iyadoo weliba ka dambeyntiin iyo shalay gaalanti iyo hagallay magaalada caasimadda ee kaabul waa ciidamada afghanistan oo weliba sanadaha tababar waa sanado badan tababar qaaday haan maraykanka iyo haan oo kale saasa toban waliba waxaysan saanaad military oo dhammaystiran weliba kubaheenaa shalay caasimadda dalkaasi iyadoo weliba waa la isku aabingeynay oon kula horseena taalibaan hogaamiye ku tirsan taalibaan ayaa waliba uusan sheegayay wakaaladda wararka ee reuters iniyo redion isaruuriyahan saasaatown iyo isku kooy doonaan gobolada dalka islamarkaana iyo isugu doonaan intii ciidamada shisheeye iyo markaasi dalkii oo ku baxayeen ku hor intii markaasi indhisna maamul cusuba dhinaca kara qoraalo shal duwan oo weliba la kafaafi barta twitter-ka safaaradda afghanistan ee indiya ilka sheegay in la jaabsaday walibana laka daawacay qoraal markaasi ilka dhalay ayay madaxweynaha daalshay ku baxsaday ashraf gani warbaahinta indiya oo qoraalo shal duwan qortii sheekadan iyo weliba xigtay xogayaha warfaafinta ee safaaraddaasi weliba laka magacow cabdulxaq asad oo weliba baartiis husiinka sheegay in koontada la dhaaci saasaatowna laka daawacay hadalka kudhin ee madaxweyne ashraf gani afghanistan waliba teganta qallaasa gudaha ee madaxweynaha ayaa usiin baxi waa madaxweynaha ayaa baxday caasimada iyo weliba madaxtooyada dalka lagmaamulow welibana garanti ka dhakay taalibaan oo weliba jadwalba la teegan xubka dagaalka iyo baabuurta dagaalka noocyasha shal duwan arrintan weliba iyo kasii shidaase siyaasadda jahwareersan ee weliba ka jarta afghanistan sidii markaasi ka doodeen dad si dhow in la socda xaaladda dalkaasi afghanistan geeka wadankanka mashquulka badan dhinaca hawada waa afghanistan maadaama daadgureeyaha ee dadi markaasi socdana guud ahaan akhyaaray waliba intaa gebagabayaana warkii duhurnaba idaacadda raadiah baydhabo kula dareerteen cabdulaahi salaadiyo warkasin la dareersiyahay dhegeystayaal burugna farsameeyay intay warkan kulmada unriyadan kulmaana waliba si unktabaane sidaasi oomaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ogeysiina ka mahadsantiin dhegeystayaal dhugunsidowka warka duhurnaba ee raadiyo baydhabo